iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka kow iyo tobanaad ee falimaha rasuullada butros ayaa daafacay wixii uu sameeyey haddaba rasuulladii iyo walaalihii yuhuudiya joogay ayay waxay maqleen in dadka aan yuhuudda ahaynna ay hadalkii ilaah aqbaleen oo markii butros yeruusaalem yimid kuwii ka mid ahaa kuwii gudna ayaa la murmay isagii oo waxay ku yidhaahdeen waxaad u tagtay niman aan la gudin waadna la cuntay laakiin butros wuxuu bilaabay inuu sheekadii ugu sheego siday isugu xigtay oo wuxuu yidhi anigu waxaan joogay magaalada yaafaa la yidhaahdo oo waan tukanayey markaasaa waxaan qilaawo ku arkay riyo oo ahayd weel soo degaya sida shiraaq weyn oo kale oo afartiisa geesood samada lagaga soo dejinayo wuuna ii soo dhowaaday oo markaan aad u fiiriyey ayaan ka fikiray oo waxaan arkay xayawaankii afarta lugood lahaa oo dhulka iyo dugaagta iyo waxa gurgurta iyo haadda cirka oo waxaan maqlay cod igu leh kac butrosow gowrac oo cun laakiin waxaan idhi saasayaynaan noqon rabbiyow maxaa yeelay wax xaaraan ah oo aan nadiif ahayn weligay afkayga ma gelin laakiin markii labaad cod baa samada ka soo jawaabay oo yidhi wixii ilaah nadiifiyey xaaraan ha ka dhigin taasna waxay dhacday saddex goor markaasaa dhammaantood mar labaad samada kor loogu bixiyey oo bal eega markiiba saddex nin baa istaagtay gurigaannu joognay hortiisa kuwaasoo la iiga soo diray kaysariya ruuxuna wuxuu ii sheegay inaan raaco iyaga anoo aan shaki lahayn oo lixda tan walaalaha ahina way i raaceen waxaanan galnay ninkii gurigiisii markaasuu wuxuu noo sheegay siduu gurigiisa ugu arkay malaa'igta taagan oo ku leh yaafaa cid u dir oo uga soo yeer simoon kan la yidhaahdo butros kaasoo kugula hadli doona hadallo aad ku badbaadi doontid adiga iyo dadka gurigaaga oo dhammiba oo kolkan bilaabay inaan hadlo ayaa ruuxa quduuska ah ku soo degay iyaga siduu bilowgii inoogu soo degay innagana markaasaan xusuustay hadalkii rabbiga siduu u yidhi runtii yooxanaa wuxuu dadka ku baabtiisay biyo laakiin idinka waxaa laydinku baabtiisi doonaa ruuxa quduuska ah haddaba haddii ilaah iyaga siiyey isku hadiyaddii siduu inoo siiyey markii aynu rabbi ciise masiix rumaysannay anigu kumaan ahaa kaygan ilaah diidi karaa oo markay waxyaalahaas maqleen ayay dooddii ka aamuseen ilaah bayna ammaaneen oo waxay yidhaahdeen haddaba xataa dadka aan yuhuudda ahayna ilaah baa siiyey towbadkeen inay nolol helaan kiniisaddii dadka aan yuhuudda ahayn oo antiyokh ku tiil haddaba kuwii u kala fidhiidhsanaa dhibaatadii kacday istifanos aawadiis waxay u sodcaaleen tan iyo foynike iyo qubros iyo antiyokh iyagoo aan hadalka kula hadlin ninna yuhuudda oo keliya mooyaane laakiin waxaa jiray qaar iyaga ka mid ah oo ahaa niman reer qubros iyo reer kuranaya ahaa kuwaasoo kolkay antiyokh yimaadeen xataa giriigtana la hadlay iyagoo ku wacdiyaya rabbi ciise gacanta rabbiguna waa la jirtay iyaga oo kuwo tiro badan oo rumaystay baa rabbiga u soo jeestay oo warkii iyaga ku saabsanaa baa wuxuu soo gaadhay kiniisaddii yeruusaalem ku tiil markaasay barnabas tan iyo antiyokh u direen kaasoo farxay markuu yimid oo arkay nimcada ilaah wuxuuna kulligood ku waaniyey inay rabbiga ku xajistaan niyad qalbiga ka timid maxaa yeelay nin wanaagsan buu ahaa oo waxaa ka buuxsamay ruuxa quduuska ah iyo rumaysad dad badan baana rabbiga u kordhay markaasuu tarsos tegay inuu sawlos ka doono markuu soo helayna ayuu antiyokh keenay waxaana dhacday inay sannad dhan kiniisadda la urureen oo ay dad badan wax bareen oo meeshii ugu horraysay ee xertii loogu yeedhay masiixiin waxay ahayd antiyokh barnabas iyo sawlos waxaa loo diray yeruusaalem wakhtigaas waxaa yeruusaalem ka yimid nebiyo inay antiyokh tagaan markaasaa mid iyaga ka mid ah oo agabos la odhan jiray ayaa istaagay oo wuxuu ruuxa ku sheegay in abaar weyni dunida ku dhici doonto taas oo dhacday wakhtigii kalawdiyos markaasaa mid kasta oo xertii ka mid ihiba sidii tabartiisu ahayd wuxuu goostay inuu caawimaad u diro walaalihii yuhuudiya jooga oo sidaasay yeeleen oo waxay waayeelladii ugu sii dhiibeen gacanta barnabas iyo sawlos